bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo jimco ah oo ay khamiisi sii dhammaanayso taariikhduna waxay ku astiisan tahay lix iyo tobanka bisha februari sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta si rasmi ah xilka ugula wareegay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kadib afar kadib xafladda si heer saraa loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya intii ay xilwareejintan socotay madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku wareejiyey faylal qaranka madaxweynaha cusub mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xil wareejinta kadib madaxweynaha soomaaliya farmaajo ayaa ugu mahad celiyey madaxweynihii ka horeeyey ee xasan sheekh maxamuud dadaaladiisii uu dalka kusoo hogaaminayay afartii sano ee xilkani u hayay waxa uuna sheegay in soomaaliya ay bilaabayso wakhti cusub oo shaqo adag laga sugayo xukuumaddiisa madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay qeybka wanaagsan ka qaataan dhismaha dowladnimo si loo baahiyo wadashaqaynta wadashaqayn dhab ah oo dhex marta shacabka iyo dowladda sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha cusub madaxweynaha dalka ayaa u mahad celiyey beesha caalamka sida ay mar waliba uga go-an tahay garab istaagidda soomaaliya waxa uuna ballan qaaday in shacabka soomaaliyeed ay u soo dhisi doonaan dowlad taam ah kalsoonidoodana dib u soo celiso waxa uuna sidoo kale sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in la abuuri doono dowlad shacabkeeda ka tala qaadata sidoo kalena la shaqaysa madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo asigu maanta macsalaameeyey xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaa ugu mahad celiyey ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ciidamada amisom beesha caalamka dadaalkoodii ku aadanaa ka qayb qaadashada nabadeynta soomaaliya waxa uuna sheegay in la-aanto dalka heerkan dimuquraadiga aanu soo gaari lahayn arbacada soo aadan oo ay taariikhdu ku astaysan tahay labaiyo labaatanka bishan ayaa lagu wadaa muqdisho inay ka dhacdo xalfad calimasaar ah oo lagu calimasaaraya madaxweynaha maanta xilka madaxtooyada la wareegay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyadoo maanta wixii laga bilaabana xarunta madaxtooyada dibajoog uu ka noqday madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo hadiyado dhowr ah oo dalka dibaddiisa soomaaliya kasoo heshay ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee xarunta madaxtooyada usoo guuray maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ergeygii hore ee qaramada midoobe u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya michael kid waa nicholas kay ayaa waxa uu ugu baaqay beesha caalamka in si deg deg ah gurmud loola gaaro dadka soomaalida ee macluusha ay ku haysato qaybo ka mid a soomaaliya nicholas kay oo haatan u k u qaabilsan bariga afrika ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay in si deg deg ah loogu gargaaro boqolaal soomaali ah oo haatan ay haysato dhibaato xoogan kay waa uqaabilsanaha britain ee geeska africa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in looga baahan yahay caalamka inuu iska xil saaro dhibaatooyinka adag ee haatan ka jira soomaaliya waxayna uu sheegay dhibaatada ka jirta ee abaaraha soomaaliya haatan inay la mid tahay tii dhacday sanadkii labada kun iyo tobankii ilaa labada kun kow iyo tobankii markaasi oo xaalad adag ay ka dhacday soomaaliya iyadoona dad aada u fara badan ay ku naf waayeen abaaraha halka kuwo kalena ay ku hanti waayeen ka gadaal markii abaarta ay xaaluufisay xoolo badan oo ay ku dhaqanayeen goobaha meyiga ah ee ay kuga sugan yihiin dalka soomaaliya inkastoo haatan gargaar aan sidaas u badnayn uu gaaraya dadka dhibaataysan ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin hor leh oo sii wajahaya dadkaasi kuwaasi oo laga dayrinayo qaarkood xaaladda nololeed ee ku haysata qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo war waxaa weli ku jira xabsiga magaalada hargeysa ee maamulka somalilan wariye caldoon oo ka mid ah dadka inta badan looga bartay ka shaqaynta arrimaha samafalka ee loo fidiyo dadka tabaalaysan ee soomaalida ah gaar ahaan qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya wariyahan ayaa ciidanka booliska waxaa la tilmaamay inay gacanta ku dhigeen xilli dib ugu laabtay deegaanada maamulka somalilan iyadoona haatan xaaladiisa la sheegayo inay tahay mid ku jirto xabsi waxaana wararka laga helaya hargeysa ama deegaanada somalilan ay ku waramayaan in loo haysto arrimo la xidhiira kaambeenkii uu kusoo baxay madaxweynaha iminka talada dalka soomaaliya haya ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo loo arkayay inuu yahay shaqsi si aad ah u taageero hore dowladda soomaaliya wadahadallo somalilan ay u laheyd ay la laheyd ayaa waxa ay ka soo baxay go-aano dhowr ah oo lagu sheegayay in labada shacab aanu saameyn ku yeelanin hanaanka siyaasadeed ee ka jira soomaaliya oo ay somalilanna qayb ka tahay inkastoo somalilan ay sheegto inta badan in aynan qayb ka ahayn soomaaliya inteeda kale wararka naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxa ay ku waramayaan in madaxweynaha maamulka kaatumo cali qariif galeer uu ka degay halkaasi iyadoo si aad ah loogu soo dhoweeyey magaalada laascaanood dadweyne tiro badan mas-uuliyiin heer gobol iyo sidoo kale heer waxgarad kala duwan ayaa ku soo dhoweeyay garoonka magaalada laascaanood cali khaliif galeer iyo xubnihii ku matalayay socdaalkiisa ah ee ka tirsan maamulka kaatumo iyadoona loo galbiyey gooba loogu talagalay in lagu soo dhoweeyay cali khaliif galeyr galeyr oo ay wehlinayeen xildhibaano maamulkiisa ugu qayba galayay shirkii wadahadalka somalilan iyo kaatumo ee dhowaantan ka dhacay waddanka jabuuti ayaa u u boqolay dhinaca iyo magaalada wedwid oo iyadu ah gooba boqol kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool cali khaliif galeer oo hadal kooban warbaahinta siiyey ayaa ku tilmaamay socdaalkiisa mid ku qotomo wax ka qabashada xaaladda colaadeed ee ka jirta gobolka sool sida uu sheegay ayadoo lagu wado maalmaha soo aadan inuu gaaro qaybo ka mida gobolka sool waxaana cali khaliif galeer socdaalkiisana uu imaanayaa kadib wadahadallo maamulka somalilan iyo kaatumo ku dhex maray waddanka jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti warkii oo aad fiidnimadan ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa intaynu ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu